Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland Injineer Axmed Ismaaciil Garas ayaa ugu baaqay haweenka ka shaqeeya barnaamijka Marwo Caafimaad ee magaalada Kismaayo in ay si hagar la'aan ah ugu adeegaan bulshada, gaar ahaan hooyooyinka iyo carruurta u baahan adeegyada caafimaade. Wasiirka ayaa xusay in adeeg-bixiyayaashu ay mas'uul ka yihiin badbaadinta nolosha bulshada, loogana fadhiyo daacadnimo, naxariis iyo hufnaan. Wuxuuna ku booriyay shacabka in ay ka faa'iidaystaan adeegyada caafimaad ee barnaamijkan, isagoona carabka ku adkeeyay in Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaadka Jubbaland.
muhiimadda ay leedahay gabadh xaafad ka timid tuulo ka timid meeshii ay joogtay la rabo inay gaadhsiiso wacyigelin caafimaad oo dhab ah iyo daaweyn dhab ah iyo baahida caafimaadka runtii inay u sharaxdo dadka qof caafimaad qaba maskax caafimaad qaba ka timaada marka waxaan rabaa in laydinku celceliyo aqoontiina inaad dadka uga faa'iidaysaan kosokow muhiimadda aad bulshada u leedihiin wax la soo koobi kara maaha wax la qiyaasi kara maaha qofka tuuladiisii naga caawiyey oo naga caawiyey inuu caafimaadka dadka gaadhsiiyo daaweynta gaadhsiiyo nutritionka gaadhsiiyo baahida caafimaad u sharaxa dadka meeshaa jooga qof sahlan maaha macnaha tababar yar oo laydi siiya ha u qaadanina mas-uuliyad baa laydin saarayaa mas-uuliyad weyn oo ah meeshii aad ka timid iyo xaafadda aad degan tahay iyo meesha lagu xil saaro inaysan u baahan wacyigelyo kale oo wixii ay u baahnaayeen na gaadhsiiso waxaad qaban weydana soo gaadhsiin karto institutionskii ku shaqada lahaa oo aad dhihi karto warbixinta marka lagu yidhaahdo ken waxaasaa meesha ka jira waxaas waan qaban karnaa waxaas ma qaban karno baahidaasaa jirta aad baad muhiim ugu tihiin bulshada aad ka timaadeen